السلام على رسول الله وبعdu maanta waa maalintii saddexaad ee muctamarkeena islaamiga ah waana muxaadaradii saddexaad cinwaankeeduna waxa weeyaan xuquuq اlusra fi اlislaam xuquuq اlusra fi اlislaam xaqa ay isku leeyihiin labada isqaba iyo caruurta ay wada dhaleen waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh maxamed rashaad falyatafadal mashkuuran
له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد dhammaanba walaalaha meesha isugu yimid rag iyo dumarba dhallinyaradooda iyo waayeelkoodaba assalaamu calaykum waraxmatullah salaamtaa ka dambow mawduuca dhallinyaradu soo qaran waxa weeyaan walilrijaali calayhina daraja yacnii ninku haweenkiibuu darajo ku leeyahay dheeraad ah iyou qur-aanka yidhi marka waxay u baahan tahay taasi markaad macallim tahay daa'iman lama soo qaada kelmaddee waxaa la soo qaadaa cidday xiriir la leedahay yuu ninku maamulayaa qiwaamo ku leeyahay su-aalaha imaanaysa kolkaasay noqonaysaa gabadhii ou qabay baa ku leeyeelanaysa qiwaamo ou ka hadlaya waayo qiwaamada macnaheedu af carabiga waa idaara wey maamul weeye marka yuu maamulayaa weeye gabadhii ay qabay buu maamulaya carruurtuu dhalay buu maamulaya naftiisii buu maamulaya wax badan baa ku hoos jira markaa marka waxay noqonaysaa in laga hadlo maxay xuquuq leeyihiin mid walbaaba marka in la yidhaahdo waayo markii wax la maamulayo sax iyo khalad labaduba waa imaanayaan marka sax iyo khaladka qof walbaaba in la caddeeyo iyay suuragal ku tahay gabdhuhu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan xuquuqda ayagu ay leeyihiin waxayna u baahan yihiin inay ogaadaan xuquuqda ayaga lagu leeyahay naftigooda ninku si uu waxu maamulana waxaa lagama maarmaana inuu ogaado xuquuqda asagu uu ku leeyahay gabadha waxaa lagama maarmaana inuu si wanaagsan uga baxsan yahay ama uga dharagsan yahay xuquuqda gabadhu iyadoo asaga ku leedahay xuquuqda carruurtu ku leedahay naftigeeda ma la dayici karaa ma laga tegi karaa iyo wixii la mid ah maalan mujtamaca waxaad ku maqlaysaa hadii shalaan marka xuquuqda gabadha lasoo keeno waxyaalo fara badan ayaad ku arkaysaa si guud markaan uga hadlo waxa weeyaan dadka soomaalida ama nimanka soomaalida ilaa man raxima rabbualcaalamiin markii la isku xanaaqo wuxuu qaadanaya waa dilayaa xaaskiisii dharbaaxya dhulka ku dhifaya taqaantukiya waxaa imaanaya dhib baa imaanaya ilaa mid ilaahay ka baqaya oo yidhaahdo qofkan dhiiggiisu waa kaa xaaraan moogi diinta islaamku oo lagu been abuurta dad badan oo ka mid a waxay leeyihiin diinta islaamku waxay qabtaa gabadha inuu ninku dilo ninku inuu gabadha dilo oo maanta markaysaa ay ka hadashay ha waxaa loo baahan yahay marka beentaa nafteeda lagu dhejiyey islaamka dirka dilka laga hadla nafteeda in la caddeeyo maalan rasuulku asagoo diidan inuu ninku gabadha dilo garaaco yuu yidhi rasuulku ilaa maa yajlidu axadukum imra'atahu muxuu mid idinka idinka mid yihi u garaacayaa gabadhii oo qabay jalda alamati sidii gabarh la addoonsado oo kale muxuu ugu garaacayaa oo kale wakhtigii jaahiliga ahaa ayay jireen inay gabdhaha ay gumaystaan iyo nimanka ay gumays la gumaysto la garaaco yani nafta laga bixiyo marka wuxuu leeyahay nabigu ilaama yani calaama yajlidu axadukum imra'atahu jalda alamati muxuu mid adinka idinka mid yihi u dilayaa gabadhii uu qabay sidii addoon oo kale ugu garaacayaa walacalahu an yudaajicaha fii aakhiri yowmihi buu yii markaa nabigu foolxumada kaloo ay qabta buu yidhi rasuulku asagoo sidaa u dilaya laga yaaba haddana galabnimadii inuu la seexda buu yidhi waa yaqyaqsi weeye nabigu uu tusinayo yaqyaqsi weeye wax lagu laga laga matqana asaasa wax laga cararo weeye foolxum inuu garaaco oo ayadoo ooynaysa haddana laga yaaba galabtii inuu la seexdo farax iyo ooyin isma imaan karaan marka rasuulku asagoo ka hadlaya ayuu taad baray saxaabadii wuxuu yidhi say ku dhici kartaa mid idinka idinka mid ihi inuu xaaskiisii garaaco sidii addoontii oo kala ayadoo markaasna ay dhacdo inuu galabnimada la seexdo haddana xadiidka muslim bukhaari ay wariyeen wuxuu tusinayaa inayna fid isku ahayn oona isqaba karinin garaaca noocaasoo kalete iyo dilka noocaasoo kalete la seexadku inayna iskeeni karinin xadiid kalayto oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama riwaayo kalayto oo mutafaqa iyadana yacmadu axadukum buu yacmidu axadukum wuu u qasdayaa mid idinka idinka mid ah fayajlidu imra'atahu jalda alcabdi xaaskiisii buu garaacayaa garaacidii ninkii addoonka ahay oo kala yuu garaacayaa falacalahu an yudaajicaha min aakhiri yowmihi waxaa dhici karta inuu la seexdana maalintiisi markay dhammaato hameenkii la gaarana inuu la seexdo ayaa dhici karta buu yidhi uma wacadahum rasuulku waa wacdiyey saxaabadii fii daxkihim min adarsa min adarsat aw iyagoo gawsahoodii caddaadeen oo qosol ay ku dhufanayaan yuu rasuulku adee iyagoo ku qoslaya runta ay tahay ay samaynayaanoo inay xaasaskoodii garaaci jireen ay tahay rasuulku lama imaanin laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi keliya lama imaanin oo rag iyo dumarba qaataan ee rasuulku wuxuu la yimid mujtamaca oo dhan kulligiis inuu saxo oo qaladka uu ka saaro lana qaato uu u yimid rasuulku yacni waxaan weydiinaya waxa weeyaan haddaad sanad walba timaaddo mu'tamarka aad timaaddo oo intaa laga hadlayo wax kala gedisan dhegaysatana asaadan wax noloshaada iska bedelinin wakhtigaa iska luminin in qofka la yidhaahdo kolkaa hal shayba kaga dhaqan oo kaga isticmaale wa qaala wuxuu yidhi marka rasuulka isagoo xadiidkii sii wada lima yadxaku axadukum mima yafcal muxuu midkiin ugu qoslayaa waxa uu sameeyo asagu ha waxa uu sameeyo muxuu midkiin adinka idinka mid ihi ugu qoslayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka waa muslim iyo bukhaari ayaa isla wariyeen waxaa lagama maarmaana dadku mararka qaarkood waa isku caroonayaan carooshahaas la isku caroodana in labadii qof gabadhii la yidhaahdo waa iga cadhaysiido waan furaya waan eriya markuu caroodaba ou furo mar kalena u yidhah waa soo celiya mar kalena wau furaya waa soo celi saas ma qabto diintu dhaqanka noocaasoo kaleeta afka lagu haayo furiinka diinta islaamku ma qabto maxaa yeelay rasuulku wuxuu leeyahay alaatatun jidduhunna jidd wahazluhunna jiddun buu yii rasuulku calayhi salaatu wasalaam annikaaxu waalaaqu waalrajca buu yii rasuulka guurka iyo furiinka iyo soo ceshashada gabadha la soo cesha saddexduba waxa weeyaan kaftankoodii iyo runtoodu intuba waa run buu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulku markaa isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay dhaqanka qofka ninka mu'minkaa ee gabadhii xaqaydii baan doonayna marka hore inaan ka hadalno ayuu wuxuu leeyahay laa yafrik mu'minun mu'minatan qofka mu'minkaahi gabarh mu'minada marnaba uma carooda buu yidhi caro gaarsiida inuu yidhaa waa dee waa ku tuuray in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara buu yidhi nabigeen haddii uu dabeeco iyo dhaqan ku naco ama dabci gaara oo qallafsan ay leedahay oo midkaasi uu raalli gelin waayo mida uga raali noqdo ama dhaqan uga raali noqdoo kaleetay leedahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka qof ceebka salaymi ma jiro laakiin rasuulku wuxuu leeyahay hal ceeba keliya oy leedahay in waxeedoo dhan lagu tuuro sharciga ma qabo marka wuxuu leeyahay in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara khuluq kaleeto uga raali noqdo ayay leedahay haddaba aw gayra dalika rawaahu muslimun fi saxiixihi xadiidka imaam muslim ayaa wariyo saxiixiisa ku wariyey markii laga hadlo xadiidka kaleeto rasuulkeenna abu hurayra uu ka warinaayo akmalu lmu'miniina mu'miniinta ninka ugu kaamilnimo badan iimaanan iimaanka xaggiisa buu yidhi ma aha inuu iimaan la'yahay qofkii laakiin ninka ugu kaamilnimada badan buu yidhi rasuulku calayhi salatu wasalam xagga iimaanka oo ugu buuxa buu yidhi axsanuhum khuluqan buu yidhi waa ninka ugu akhlaaqda wanaagsan leh wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim buu yidhi marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim ninka idinkugu khiyaarsan buu yidhi nabigeennu waa ninka xaaskiisa idinkugu wanaagsan buu yidhi oo aan dilin oo caayin oon dhibaatada u geysanin xadiidka imaam tirmidi oo warinayo oo ku seegay inuu yahay xadiid saxiix xasan oo saxiixa xijatulwadaac nabigeena wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo xuquuqda haweenka ka hadlaya fattaquu llaha fi nnisaa fainakum akhadtumuuhunna biamaanati illaahi subxaanahu wa tacaala war haweenkii kaga baqa ilaahay kaga baqa xuquuqdiisa kaga baqa ilaahay xaqiisa fattaquu nnisaa fattaquu llaha fi nnisaa ilaahay haweenka kaga baqa buu yidhi fainakum akhadtumuuhunna biamaanati illaahi ilaahay ammaanadiisii baad ku qaadateene xuquuqdooda iska ilaaliya maalinta qiyaamo ilaahay baa idinku qabanaya o idinku soo joojinaya wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah farjigoodiina waad xalaashateenoo nikaaxay xalaashahayoo kitaabkii kelimadii ilaahay baad ku xalaashateen oo aayadda qur-aan la aqrinaya baad ku xalaashateen marka wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni ha ku xadgudbininoo ha ku tiiganina walakum calayhinna waxaad ka marka intaas aad u samaysaan waxaad ku leedihiin ayagana oo xaqa anlaa yuuطicna furushakum axadan takrahuuna inaynu gogashiinna fariisinin ruux aad kahanaysaan oodan raalli ka ahayn fain facalna dalik haddii ay sameeyaan oo nin aadan raalli ka ahayn ay gogashiinna fariisiyaan ama ajnabi ha ahaado ama qaraabaha la ahaadee hadday gogashiinna fariisiyaan oo maanta ay oggolaadaan sidaasi fain facalna dalika fadribuuhunna darban hayra mubaraxin buu yidhi waxaad mooddaa soomaalida inay qaateen mid geelleeyahoo geela aan oggolayn sakada inuu ka bixiyaa wuxuu dhegaystay kitaab minhaajahoo la aqrinayo oo mawduuciisa la yidhahdo laa zakaata fi libil intaan la gaarin oon la dhihin ilaa idaa balaga nisaab ma gaarinin laa zakaata fi libil markay ku dhacanto u shaqaatay bi ana maqlo gelda musaka laga baxa ma jirto war maaha saase geela saka waa laga bixiya waa sidee may anaa soo dhegaysto uu yidhi miyaanu dhegaysan kelmaddii ku xigtay mase waaba ka degdegaba garan maayo laa zakaata fi libil buu yidhi sheekh geela zaka kuma waajibto intii kale ma sugin hadda wuxuu yidhi ilaahay fadribuuhunna ayuu yidhi markaa rasuulku laakiin mauna sii dhegaysanin darban hayra mubaraxin mubarix darbi khayru mubarix waxa weeye mid aanan dhaawicinin oon barar u yeelinin oo xanuun aan u yeelinin kaasaa la yidhahdaa darbi khayru mubarix la yidhaahdaa laakiin dharbaaxaan qaadanaya indhahaan goynaya qaar baan qaadanaya waan ku jejebinaya waan ceejinaya maya islaamku ma qabo rasuulkuna waa ka beri ilaahayna subxaana wa tacaala raalli kama aha qof kaloo muslimun raalli kama aha nin inantow dhalay in saa loo ceejiyo la diloo la garaaca raalli ka ay ma jiro dayib waayahe maadaama aanu raalli ka ahayn isagoo gabadhoo qaba isagoo inan nin kala dhalay maaha nin hooyadii in la dilo raalli ka ahy ma jiro nin bay hooyadii tahay nin eeddadii in la dilo raalli ka ahy ma jiro xaggee laga keena marka midka bannaysanayoo gabadh dilayow oo xaaskiisii ou qaba dilayow miyaadan gabadh dhalin adugu inan miyaadan dhalinin soo macnaheedu maaha raalli baan kaa berita in la garaaco la dilo hooyada in la dilo eedadaa in la dilo habaryartaa in la dilo intaba nin raalli kaay marka haddaa arki iyadoo la dilayana aabbihii ku dhalan allah ka dhigay waa dilaysa ninka hooyadaa ka ooyiye soo sidaa ma marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi walaahunna calaykum buu markaa halkan waxaa iskula jira xadiidkii xuquuqdii ninka iyo tii haweenka labadaba walaahunna waxaa u sugnaaday calaykum adinka korkiinna risquhunna inaad haweenkii arsaaqdaan oo wax siidaan wa kiswatuhunna bilmacruuf uu yidhi dharkana sida caadiga aad ugu gadaanoo dharlaanaanay ku dhicinin rawaahu muslimun fii saxiixihi xadiidka xadiid cadiima waa jiddan waa yahay ninka laga hadlayo nin soo shaqeeya ma yahay oo gabadhii cunto sii kara ilaa qawaamada taasaa keenayse nin soo shaqeeya ma yahay mase tiim hortan buu fadhiyaa iyo meel daran runtaan isku sheegnay mase maanta nin dhar u gadi kara ma yahay mase ninaan intaa midna qabanaynin oonan shaqaynaynin oon dhar u gadaynin oon guri u samaynaynin yaa ku qabsanaya wixii gaala ay siido xaggee qawaamada ku yeelanaya kaasu ila socda markaasaad ogaan doontaan inuu qawaamo leeyahay iyo in kaleeto ninka qawaamada leh markaan ogaano waxa uu nin walbaa ka soo baxo yaanu isla eegi doonaahe ma ahan qawaamadu yani iskama ahan iska soco ma aha oo keli ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlii ninka idinkugu wanaagsan oo idinkugu akhyaarsan oo idinkugu khayrka badan waa ninka ahalkiisa ugu wanaagsan markii la fiiriyo khayrukum khayrukum liahli waxaa idinkugu fiican oo idinkugu akhlaaq badan oo aniga agtayda laydinkugu jecel yahay ruuxa ahalkiisa u wanaagsan maaha ahalku inay malaa'ig tahay gaara laakiin kan ugu sabirka badan leh ugu dulqaadka badan leh oo hadday cayda aan caayinin oo hadday habaarta aan habaarinin oo hadday maanta ma arkaysaa wax illa ku samayso aamuso calal aqali aamuso carabkiisa ka adkaada intaasoo dhani waxay keenaysaa inuu qofku ou maanta ma arkaysaa iska ilaaliyo oo arrimahaas aanu ku degdeginin waxyaalaha xuquuqda ay gabadhu leedahay kow waxaa ka mid a maharkeeda in la siiyo waa kow nafaqa in la siiyo waa laba waa inaa xafidid weeye haddaad xafidi karin oodan aqoonin xaqaad ku leedahay ninka hadhow dambeta waa laisku baaba'aya meherku ma ku xirna in la qabo iyo in la furo midna kuma xirna gabadhan meherkii lagula meheriyey waa inuu siiyo waayo intuu nool yahay markii la isku xumaado waa dhib weeye gabar walbaaba meherkeeda inay hore uqaa qaar aways haddii meherka la siiya in la furay ma aha saas meherkeeda gabadha in la siiyo xaq weeye ilahay qur-aankiisa kule subxaana wa tacaala waan ka hadli doonaa insha allah nafaqada in la siiyo nafaqada wax alla wixii noloshu ay noqotay inuu lacag badan keeno shardi maaha laakiin inuu iskallifo wixii taagtayso ay taa uu shaqeeyo oo maanta markaysa wuxuu xamaali karo uu xamaalo oo yidhahda intaanan heli kara inta kalena ilaahay ha noogu daro saasaa laga doonaya maaha shardi inuu keeno lacag kumanaanahoo ka soo harta dadka inuu keeno shardi kuma aha intii taagtiisa taa inuu soo shaqeeyo wey ilaahu mau shan boqol soo shaqeeyo inuu soo shaqeeyo intaan anigu soo helay ilaahay intuu qadara waa intaan weeye ma xoogaya anigu kolka waxa weeyaan qof walbaa intii tabartiisa ay tahay liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ila ma aataaha buu yidhi ilahi subxaana wa tacaala sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa nafaqaadka marka laga hadlayo waxa weeye qofku inuunan noqonin bahal xarig lamasitaanahu dibi uu meesha iska jiifa inuunan noqonin baa la doonaya maahe inuu lacag badan keenaa shardi maaha wax yar hadduu soo shaqeeyo iyo hadduu warshad taga iyo hadduu tago meel kale laga shaqaynayo iyo intii ilaahay soo dhiiba inuu keeno wey oo yidhahdo waa intaan wey inta lasoo helay wixiina lakugu daray gaal noogu daraya ahlan wasahlan tan saddexaad waxa weeyaan xusnu lkhuluq iyo mucaashara tayiba inuu kula dhaqmo xaaskiisii tan afraad waxa weeyaan oo lagama maarmaan ah inaanan dilinin oo xaaskiisa aanu garaacinin oonan xumaynin oonan caayinin tan shanaad waxa weeyaan inuu maanta markaysaa diinteedii baro oo maanta markaysaa diinteedii baro tan lixaad waxa weeyaan inuu u qiiroodo oo maanta markaysa aanu diyaasada raalli ka noqonin oo xaaskiisii meel hantaaqo foolxun iyo kulli aan uga harinin meelo qalloocan haddii aysu diinta ka qalloocana inuunan ogolaanin yay ka mid tahay wax allaala wixii tabartiisa iyo taagtiisa ay tahay inuu qofkaasi maanta markaysaa uu ku wanaagsanaado ku yimaado nabigeena calayhi salaatu wasalaam qiwaamada waxaa ka mid a ama xaqa oo gabadhu ay leedahay ka mid a ninku inuu u sabro asabr waa lagama maarmaan weeyi saasuuna rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina almar'ata wa hadihi xaqiiqa hadihi xaqiiqa ma aha malaa'igin ay tahay gabadha naftigeedu ina almar'ata buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khuliqat min dalcin dhinac baa laga abuuray ilaa aadam baa laga abuuray lan tastaqiima laka calaa ariiqatin marna ariiq sida adigu aad doonayso kuguma toosnaanaysa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sida adigu aad doonayso boqol kiiba boqol kuguma toosnaanayso fain istamtacta biha istamtacta biha wa biha ciwaj buu yidhi haddaad ku raaxaysato waad ku raaxaysan iyadoo qalluuceeda qabto wain dahabta tuqiimaha haddaad isku dayda inaad toosidana kasartahaa wa kasruha talaaquha buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaad damcda inaad toosidana waad jebinaysaa buu yidhi jebiskeeduna waa furiinkeeda buu yidhi marka in lagu intifaaco oo maanta ay ilma dhasho oy ahal ahaato qallooca ku suganna lagu haysto ayaa ka wanaagsan in la furo oo markaas halkaa burbur oo ka dhaco qoyska dhammaa dakun daaku noqdo xadiidkaas iyo riwaayo kaleto riwaayaddaas la midaba imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey iyo ibnu xibbaan iyo daarami iyadoo alfaaddiisa xoogaa yaroo khilaafaad iyo u dhexeeyo xijat ulwidaac markuu nabigeenu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay ammaanay rasuulku oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ou xusay iyo u soo jeestay dadkii muslimiintahaa waaniyey oo wacdi u jeediyey saxaabadiisii ridwaan ullahi tacaala calayhim iyo wixii haweenahayo maqlahayay markaa uma qaal alaa wastuusuu binnisaa'i khayran buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam daa'iman haweenayda khayr u dardaaran wanaag u dardaaran buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam khayr u dardaaran laakiin haddaad caydo dee khayr umaa dardaarmin haddaad la farya footanto anugu af soomaaligaas in la garanayn kala war uma haye ijiidan ku jiidi yaa farya footanka la yidhaahda gabdhuhu markay dagaalamaan yay timaha iyo guudadka isku dhegaan baa la yidhi kolkaasaa la waa farya footamayaan yacni aan jiidan ku jiidiye hooyaca baa la yidhahda marar meelaha qaarkood hooyaco nin haddaad aragto maanta xaaskiisii la hooyactamaya oo dee maanta markay tidhahdaba ku afcelinayo sidaan oo kaleeto oo caynkaan oo kaleeto sidaan kaasi khayr ma laha alaa wastuusuu binnisaa'i khayran buu rasuulku haddii arrintu ay khayr darro gaarto inuu ninku aamusa isagaa la doonaya fa innamaa hunna cawaanin cindakum daa'iman agtiina waxay ku yihiin maxbuusaad kuwa xabisan alcaani almaxbuus qofka caaniga la yidhahdo waa qofka maanta ma arkaysaa maxbuuska ah oo xidhan yaa loogu dhaqmaa luqadaas markii la fiiriyo fa innahunna cawaanin cindakum jamcu lcaani waa asiiraad weeyi qofka maxbuuska ah ee la qabtaa la yidhahdaa asiirkaa caani la yidhaahdaa nabigeenu marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa tamlikuuna minhunna shay-an hayra dalik inaad waanisaan maanta ma arkaysaa ood khayr u dardaarantaan moogiye wax kaleeto kuma lihidin buu yidhi ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina inay la yimaadaan faaxisho mubayina ah oo fool xun inay la yimaadaan oo maanta ma arkaysaa ama caytan fool xun oo in loo geediye ama dadkii sodogyaalkii sodohyaalka iyo u ahaa ay caayayso ama maanta ma arkaysaa ay ku dhaqaaqdo qaarkood siday ku tilmaamay culammada zina ay ku dhaqaaqday iyo wixii lamid ah sidaasoo kaleet walciyaadu billaah fa in facalna fahjuruuhunna fi lmadaajici yani hadda tan maaha zinadii ma aha runtii laakiin hadal xumo kaleeto oo hadal qallafsanaan iyo wixii lamid ah yaa halkan loo jeeda fain facalna dalik fain facalna fahjuruuhunna fi lmadaajic buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yani jiifka uga haajiro oo meel kala seexo wadribuuhunna darban hayra mubarixin buu nabiga calayhi salaatu wasalaam dilo oo xoogaa marada faraqeeda ee culamadu waxay yidhahdeen waa cadaga iyo qofka uu ku cadaysanayo iyo marada farqeeda iyo cimaamada farqeeda iyo waxasaas oo kala yani ma handili war anaaba isku cariyey buu la odhanayaa maxaa weel haddaan inta qaato marada farqeeda ku dhufto oo ogaatay inaan la dagaalamayo markaas babkale igu dhufanaysaa ma aha ujeeddadu in la dile waa in la yidhaahdo wey waxaad mudan tahay in lagula diriro ujeeddada dhan oo nabigu uu sheegay waa sidaa weeye yacni tusi inaadan raalli ka ahayn wey macnaheeda tusi inaadan raalli ka ahayn inay mudan tahay in lala dagaalamo tusi bis intaa keliyata intaa wey intaa la ogol yahay weeyaan laakiin dhiiggeedu xalaal kuma ah maxaa yeelay ilaahayna ma ogolaanin rasuulkiisuna ma ogan dhiiggeedu waa xalaal nin yiri ma jiro waa qof maanta marka dhiiggiisu beri kaa yaha weeyaan fain aacnakum falaa tabuu calayhina sabiilan hadday marka arrintaa ay idinku ateecaan oo wixii khilaaf ka jira ay idinku ateecaan markaasi ha ka raadinina dariiqad ku dandaansataan ood ku dulmisaan ha raadsanina buu yidhi ilahi subxaana wa tacaala rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam alaa inakum alaa nisa alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqan haweenkiina waxaad ku leedihiin xaq baad ku dul leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqan haweenkiinuna waxay idinka idinku dul leeyihiin xaq bay idinku leeyihiin yacni adinkuna haweenka xaq baad ku leedihiin haweenkuna idinka xaq bay idinku leeyihiin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa xaqukum calayhinna xaqa adinku aad leedihiinoo korkiinna saarani anlaa yuutina furuushakum man takrahuun inayna gogashiinna fariisinin oo sariirtiinna soo seexinin ninaad adinku kahanaysaan qof aad nacabtiin raalli ka ahayn walaa ya'danna fii buyuutikuna liman takrahuun gurigiinana aynu soo gelin ayna u idnin nin guriga inay soo galaan cidaad adinku kahanaysaan oo diidan tihiin waa caddaan wey hadduu yidhaahdo qofkan ma rabo gurigayga inuu yimaado xaqay u leedahay inayna gurigiisa u ogolaan xaqay u leedahay inayna u ogolaan yacni in la xalliyo way arrinta kaleeto ma aha ma qaraabadayduu diidayaa iyo makanaw diidayaa iyo maya taas waa arrin kaleeto weeye yaa la ateecaya gabadho ateeci doonta ninka iyo waalidkeedii waa masale aan ka hadli doono insha allahu tacala haddii waqtigu igu simo hadduu yidhahdo mar gurigaygaan aan anigu ka ahay sayidka ninaan raalli anigu aanan ka ninkaa raalli kamiya inuu soo gala ma rabo ama islaantaas inay soo gasho raalli kamiya hadduu yidhaahdo waa inayna ka soo gelinin haddii ay tahay qaraabogoysnimo iyo qadiyad qarriban waa in sida kale loo soo xalliyo oo markaa lada laga daba tago oo la yidhahdo sababtaas ku haysataan waa maxay oo la cilaajiye u baahanta arrintaasi ilaa dadaan la goy karinaa jire dadaan la goy karin ayaa jira oo maanta markaysa ay khatar tahay alaa waxaquhunna calaykum xaqa gabdhuhu idinku leeyihiinna waxa weeye an tuxsinuu ilayhinna fii kiswatihinna wa tacaamihinna inaad ugu wanaag samaysaan oo cuntadooda iyo dharkooda iyo mariinkooda inaad aad iyo aad u hagaajisaan baa la doonayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu tirmidi oo warinayo oo uuna ku tilmaamay inuu yahay xadiid xasan oo saxiixa darbiga oo laga hadlayo waa darbigaas aanan qofka ama dhibka aan u geysanin faaxishada laga hadlayo oo la yidhaha fain facalna dalika hadday yidhaahdaan ilaa in yantin bifaxishatin la yidhaahdana suu lcishra weeyaan culimmadu waxay ku tilmaameen ima zina aw cadamu linqiyaadi ilaa amrih ama ninkii amarkiisa inayna u hogaansaminin ama ay zina la timaado zinadaas dabcan wuquucu lfarji bilfarji maaha iyo naantii nin kale la qoslayda iyo ama nin kaleeta uu gacanta qabtay iyo saasoo kaleeta laga hadlayaa bay yidhi culimmada laa yuطina furushakum man takrahuuna fi dukuuli buyuutikum sawaء kana rajula aw imra'atan ajnabiyan aw maxaarim dadkaa guriga soo gelaya nin ahaaye dumar ahaaye maxram ahaaye ajnabi ahaaye qaraabo la ahaaye waxuu doona ahaad rag ahaaye dumar ahaaye ma kala lahan waa inaan laga soo gelinin weeyaan nin la yidhaha mucaawiya ibnu xayda radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah maa xaqu zawjati axadina calayh maxay tahay nin annaga naga mid ah xaaskiisu xaqa ay ku leedahay waa maxay rasuulkii ilaahayu nin kasta oo annaga naga mida ninkaasaa noo weydiiyey su-aashii aan rabnay nin kasta oo annaga naga mida su-aashii aan rabnay ee inna loo caddeeyo xaqa xaaska naloo caddeeyo rabay ninkaasaa noo weydiiyey qaala sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yidhi an tuطcimha idaa طacimt wa taksuha ida اktasayt walaa tadrib اlwajh walaa tuqabix walaa tahjur ila fi lbeyt buu nabiga calayhi salaatu wasalaam maasha allah xuquuq badana halkan ka soo baxday horta cunto sii haddaad cunto cunto adigu marnaba xaaskaagu iyo gaajo u dhimanin xaaraan ha cunsiinin haddaad adiguba ka baahan tahay xaaraanta haddaad ka baahnaato tirahda xaaraan kuma cunsiinaya xaqaad u leedahay taas marka xaaskiisii ninkuma maadaama xaaskiisii tahay inuu hubiyo hadda jeraale ama qaalibkiisi ay ku xoog badato inaanay qadinin waa muhiim wey jiddan khaasatan markii wakti abaaraad ama wakti dhib badan ama meel cuntadu ku yartaa la joogo inuu hubiyo xaaskiisa inay cunto cuntay waajibay ku tahay ninka an tutcimha idaa acam idaa acimta haddaad wax cunto adugu inaad wax cunsiido ooda marnaba ka seexanin ilaa waa martidaada weeyaan adaa mas-uulkaa weeye mas-uuliyadii aabbaheed aad ka soo qaaday korkaagay saaran tahay amaam allahi aad ku qaado kelimada ilaahay aad ku xalaashatay farjigeeda ammaanadaa ilaahay kusoo saar aad ku soo qaaday waa lagama maarmaan weeye marka waa inaad hubidaa cabitaankeeda iyo cuntadeeda iyo jiifkeeda iyo dharkeedii kulli inaad hubidaa lagama maarmaan weeyaan ma aha meel walbaa la iska maray maaha arrintaas wa taksuuha ida ktasayt dhar haddaad xirata adiguna oo cawradaadaba aad qarido iyadana cawradeeda inaad asturti weeye walaa tadribi lwajha wejiga wax uga dhufanin maxaa yeele qof kasta meeshuu ka arkaya wejiga weeyaan calaamad inay gaartay iyo dharbaaxa bararsan lagu dhuftay iyo maya wejiga in wax looga dhufto maya qofka waxaa yeele wejigiisu waxa weeyaan waa fayskiisii dhammaa weeye walaa tuqabbix ilaahay ha ku hoojiye iyo qabaxak illaahu iyo inaan la dhihnin qofkii alla ku dulle iyo xaaskiisa inaanu ku dhihnin ninkii dulli ku baxoo kale inaanu dhihnin maanta cayda noocaasoo kaleeta ah ee karaamo tiraysa gabadhii maxaa yeelay ee qiimaheedii baabaynay inaanan qofka ku dhehnin maxaa yeelay qur-aanka wuxuu leeyahay aw man yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin maarta xiliyay kusoo barbaartay in loo turay kusoo barbaartay in lasoo lasoo ammaanay kusoo barbaartay inaad adigu caydood tiraahdo wejigaa gubay iyo maanta ilaahay ha ku hoojiye iyo maanta habaarka noocaasoo kaleeta mamnuuc mancan baatan weeye waa xaaraan weeye haweeney ninkeeda inay caydana waa xaaraan ninkuna xaaskiisa inuu caaya waa xaaraan weeye walaa tahjur ila fi lbeyt buu nabiga calayhi salaatu wasalaam bustahigan qaadanay duurkan ka baxaya maya taas waa dhaqan gaal weeye maanta ma arkaysaa laakiin hadday la timaado ay tiraahdo dee bolis baan kugu yeeraya dee dantay baa keentay markaa ha bolis baan kugu yeer daadan bustaha ga qaadan oyna iyadana ilaahay kitaabkiisa laaziminin dee markaa dantii baaba tiriba dee markaa in inuu bustiisa qaato laakiin lama ogola guriga meelaan ahayn inuu yidhaha waan u hoyaa tega waan iska seexanaya duurkaasan galaya maya lama ogola sharcigu ma ogola maxaa yeele karaama uu leeyahay karaamadiisa in laga qaado lama ogola diinta islaamka gabadha caybay ku tahay ninkana caybay ku tahay inuu gurigiisi bannaanka uga baxo xadiidkaas maanta ma arkaysaa abu daawuud oo warinayo iyo kayrkiisba waa xadiid xasana weeyaan bal waxaa la ogolyahay gabadhii ninka maalkiisa inay ku tasarufto baahi inaanay u dhimanin saasay maanta markaysaa hinda bintu cutba markay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yowma albayca ay ku tiri yaa rasuul allahi abu sufyaan rajulun shaxiix bay ku tiri waa bakhiil weye markii la fiiriyo marka maalkiisa ma ka qaadan karaa wax nagu filan ma ka qaadan karaa bay tiri ilaa waa iyada nafteeda maalka loo aamino waa raaciyad weeyaane marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khudii maa yakfiiki wa waladiki min maalihi bilmacruuf yacni waa inaad qaadataa adiga iyo carruurtaadaba waa inaad wax kugu filan ka qaadataa maalkiisa sida macruufka la yaqaano waa inaad ka qaadato xadiidka ibnu maaja oo warinayo sidaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhu ninku inuu qadariyo oo xuquuqdeeda ilaaliyo waa waxa ugu wanaagsan waa waajib weeye maxaa yeelay waxa oo adduunyadan oo dhan markii la keeno waxa ugu khayr badan buu rasuulku gabadha wanaagsan oo baariyadda ah yani ilaahay baa looga xamdiyaa buu ku leeyahay rasuulku in looga shukriyo weeye haddii xaasku ay u noqoto gabar wanaagsan addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam adduunyadoo dhan waa raaxo yaroo maalmaha gudaheed weeyaan laakiin lacagta maaha oo guriga maaha oo wax kale maaha waxoo dhan kulli waxaa ugu wanaagsan gabar saalixada inuu ilaahay ku siiyo oon ku caayin oon ku aflagaadaynin oon ku habaarinin oon wax illa kugu dhihinin oo ku sabirta oo maanta markaysa yacni wax badan oo ammaanadaada aan faafinin sirtaada aan faafinin sidaba ninka ay waajib ku tahay inuu sirta xaaskiisa faafinin waa lagama maarmaan weeye xadiidka imaam muslim oo warinaya wuxuu tusinaya wax badan oo khayra inay ku sugan yihiin adduunyadan oo gabadha xuquuqdeedu ay ka mid tahay in iyadana la dhowro oo la ixtiraamo oo la hagaajiyo i- maadkii ay noqoto ilaahay gabar saalixada kaaga dhigana yaani xaqeedu inuu yahay sii dheeraad inuu yahay iyo halkaana tusinaya waatee taasi saalixadaahi allatii idaa nadartaha nadarta ilayha saradka waa midda markuu fiiriyo qofkii ka farx gelinaysa wejigeedu aanu ka naxaynin aan weji cabuuska ahayn ee maanta ma arkaysaa bahjadu ay ka muuqato faraxu uu ka muuqdo sidii markii la isguursanayo oo kaleeto daa'iman oo faraxaasi ka muuqdo wa idaa amarahaa ataacat haddii uu amrana ataacathu way ateecaysaa markuu amrana uu yidhaha waxaa sameena maadaama waxuu amraya aanay macsi ahayn laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliqi mar- maratan abadan qaadka ii gogol maya inay diida xaqay u leedaha kaas inkaar ku dhacday ha qaadka ii firaash maya xaqay u leedaha in diido wax daran raalli laga ahayn dhaqan xumo kaleeto gaalada laga daysaday oo kala may may may may waxaasoo dhan ma jiraan waa inay tahay fii xuduudi sharc waxaa laga hadlaya wax sharciga ku khilaafsan ku ateec la odhan maayo marka markuu amro oo wax sharciga islaamku ogol yihiin oo amrana ataacatu waidaa qaaba canha xafidatha fii nafsiha wa maalihi hadduu ka maqnaadana nafteeda aan zino iyo balaayo ku dhacaynin oo ilaalinaysa nafteeda xifdinaysa waayo waa xaq uu asagu leeyaha weeye farjigeedu farjigeedu xaq uu asagu leeyaha weeye istimtaaceedu waa xaq uu asagu leeyaha weeye aan qof kaleto u ogolaanin qof kale aanan u ogolaanin ha ma lama ogola yani haweenka qaar baa isqariya waxaa leeyihi niman kaletay shukaansanayaan intay isqariyaan in la qabo xataa la male lama ogola lama xaaraanba weeyama xaaraam weeye ilaahay uu xarimay subxaana wa tacaala xadiidkaas marka oo maanta ma arkaysaa fasaadkaas iyo kulligiisoo dhan xadiidka imaamu daawuud iyo nisaa'i ay warinayaan sidaasuu ku leeyahay marka waxaa lagama maarmaan ah inuu qofku marka uu dooranayo haweeneyda saalixada ah ou doorto midda diintiisa ugu kaalmaynaysa ammaanada iyo akhlaaqda iyo salaada iyo xalaal qudashanimada gabar aad iyo aad ugu kaalmaynaysa inuu doorto yaa waajibka oo korkiisa ahaatay haddii aanay marka taasi jirinin waxay noqonaysaa dhibaato waxaa waajib ku aan niri inaanu dilinin xaaskiisa rasuulku wuxuu leeyahay laa tadribuu imaa allah ha dilinina ha- addoomaha ilaahay ha dilinina buu leeyahy dilkaasu ama aad dharbaaxo ama taqaantuqin ha noqoto ama mid kaleeto kasii khatarsan ha noqoto lama ogola nebigu waa diiday yaa ikhwaani haddaanan ku dhaqmaynin iska dayna marka dhegaysashadooda billaahi calaykum waa inaan ballan qaadaa nin kastoo galabta halkaa fadhiya xaaskiisa mar dambe tan dharbaaxa ku dhufana haddii kale wadaadada halugoynina oo shir baan imaanaynaa kaalay hadhaynina oo haddeeran feeraya hadhaynina oo samictu laa adriya hadhaynina nin dambe ee muslima waa inuu ballan qaada halkaa fadhiya xaaskiisa inaanan dilinin dharbaaxa ku dhufanin xataa soo sidaa maaha ma ballan qaadi karno soma ballan qaadi karno waa la aamusay shib baa la yidhi ka war wallaahi billahi waa khatar wey war maya waxaan buuxayaa geeskan inuu fuqaan doonaya ilaahay ma ku ballan qaasa inaan xaaskina nin dambe inaanu dilinin bismi illaahi araxmaan iraxiim waa khatar wey ninkii dambe rasuulkii saas rasuulkii buu khilaafay ilaahay kitaabkiisa buu khilaafay qofkiisaa ku dhaqaaqa hadda ka bacdi ogaada ah haddaba maanta ogaada laa tadribuu imaa allah war ha dilinina addoomaha ilahay ha dilinina buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fajaءa cumar ilى النabiy salى الlahu عalيه waslm markuu rasuulku sidaa yidhi yuu cumar rasuulku u yimid faqaala wuxuu yidhi darina النisaaءu calى azwaaجihina haweenkii markaa saas tiri yaan la dilin tiri nimanka carabta quraysh badwi bay iska ahaayeen markay maqleen niman yow hadilini addoomaha ilaahay haweenkii nimanka way isku wada taageen way isku wada taageen markaasay maanta ma arkaysaa ay ay ay ay ay ku- ku ku tarax tageen nimankii qaar baa dilay marka haweenkii dilay kolkaasay guryihii nabiga ku soo noqdeen toddobaatan fii riwaayatin toddobaatan haween hamiin keliya ta gurigiina rasuulka yimid oo ka cabanay nimankoodii fataafa biaali beyti muxamadin nisaaun kaiir haween e marka gurigii nabiga calayhi salaatu wasalaam yashkuuna aswaajahun oo ka sheeganaya nimankoodii oo dhibay ka sheeganaya ulaa'ika laysa ulaa'ika bikhiyaarikum buu yidhi markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwaasu kuwiina khiyaarta akhyaarta maahan buy kuwaas nimanka haweenku ay ka soo sheegteen akhyaartiinii maaha nimankiina akhyaarta ah maahan buy nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha dhowr iyo toban haweenah uu nabigeenu guursaday calayhi salaatu wasalaam sagaal baa ka dhinte waxay leedahay caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha maa daraba rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay weligiis ma dilin bay tihi imra'atan lahu walaa khaadiman haweenuu qabo weligiis waxba kuma dhufanin miduu adeegayna nabigu waxba kuma dhufanin walaa daraba biyadihi shay-an qad ila fi sabiili اllah aw tuntahak maxaarim اllah fayantaqim markaa yani nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisaas xaaskiisana kuma dhufanin weligiis qofuu adeegayana kuma dhufanin qof kalena kuma dhufanin ilaa inuu diinta ilaahay jidka ilaahay isagoo ku dagaalamayo moogiy ama l xurumaadka ilaahay la dilaaciyo oo lagu gefo oo markaa rasuulku uu argoosto ilaahay xaqiisa uu argoosto moogiy weligiis xaaskiisana waxba kuma dhufan bay tiri saasay tidhi caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha haddaba waxa weeyaan waxuu tusinayaa darbiga ama dilku waxuu tusinayaa yacni qofka xabadkiisii ciriiri noqday oo sacatu sadri waayey yuu tusinaya wuxuu tusinayaa oo ka tarjumayaa inaan qofkaasi akhlaaq wanaagsan lahayn gabadhii u gacan qaaday oo sidaa samaynay inaanan maanta naftiisu aynan raxbi ahayn oo aanu gogol noqon karinin ayay tusinaysaa arrintaas oo idili waxaan aada u baahnaa markaas inaan xoogaa yar ka sii idhaahdo meherka iyo xuquuqda gabadhu ay leedahay yani qiwaamadan rabaa inaan u imaado insha allah later on laakiin bal inaan meherka xoogaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyay waaatu nisaa saduqaatihina nixlatan muctamarkii horon imidna qaar baa sidaa gabdhaha ka dacwoonayo nimankii waa nin baa i furay isaanoo kaleta nin baa i furay meherkayga waa ii diiday ma dili kara kama qaadan karo maxaan sameeya haddii wax kaaga qaada weyda ilaahay ku sabir hortiisa maanta qiyaamo ou meelu ka kana socon garan dembigaaga dusha laga saaraya baan ku eri war muxuu yahay nin kale marka horeeto ilaahay kelimadiisaan gabadhan xalaal uga qaadanaya hadday qalbigiisa ku jirto marka horeeto inaan meherkeeda aanu sino ka dafiro waa ka kac weeyaan xaaraan buu kula dhaqmaya markaa maxaa yeelay kelimadda ilaahay buu ku bannaysta kelimadda ilahayna waxa weye meherkaas uu ku qaato weeyaan qur'aankiisay soo aroortay amar ilaahay xaggiisa ka yimid weeye suurat النisaa buu ilahay ku leeyay waaatu النisaءa saduqaatihina nexla fain طibna lakum can shayءi minhu nafsa fakuluuhu haniiئa marii'a saduqaatihina nexla saduqaatku waa maharkii weey waaatu النisaa siya buu leeyay ilahi subxaanaه wa taعala haweenka maharkooda siya buu odhanaya saasuu ibn cabaas ku fasiray maharka ku fasiray almahr turjumaan alqur'aan wa xabru hadihi alumma ninka ummaddan ugu cilmi garoonaa oo maanta la yidhahdo qur'aanka mutarjimkiisa weeye oo rasuulku uu duceeyey inuu ilaahay diintan fahamsiiyo wuxuu yidhi waa meherka weeyaan saduqaadka ilahay qur'anka sugo meherkiisa weeyaan nixlada la sheegay waa meherka weeye buu yidhi wa aatu nisaa saduqaatiina nixlatan caaishana waxay tidhi fariidatan xaqooda siiya isagoo fard ahoo waajib ahoo aanan ahayn khiyaar aanan ahayn way istagayaan labadiiba in marka la siiyo lagama maarmaan wey waxaa kaleeto oo meeshaasi soo aroortay hushaym markuu ka hadlayey imaam hushaym wuxuu yidhi kaana arajulu idaa zawaja ibnatahu akhada sadaaqaha duunaha jaahiliga carabtigaha waxaa ka mid ahayd ninku markuu inantiisa ninuu guuriyo meherkeedii inuu asagu qaato asagoona iyada kala tashanin ilaa haddeeray joogtaa khaliijulcarabi markaa arto meherka anaa qaadanay kuleeya toddobaatan kun siddeetan kun siyaa iyada loogu daynayaabuu kuleeya doogii dhalay saasaa keenta gabdho badan inay cunus ku dhaco oo laga guursa waayo oo ay ku dhalma daayaan iyagoon la guursanoo gabdhaha weli sida loo leeyahay lacag badan keen iyo lacag badan keen iyo kan weeye iyo intaasoo kun iyo toddobaatan kun iyo siddeetan kun iyo sagaashan kun keen la leeyahay maya maya maya maya xaq ayadu ay leedahay oo u gaar ah weeye gabadhaani say doontan inay ka yeeshay waajib u leedahay iyadu marka wuxuu yidhi fanahaahum allahu can dalika buu yidhi markaa ilaahay baa ka reebo aayadda qur-aan ku reebou yidhi waaatu nisaa saduqaatin nixlatan maxaa yeelay mushkilo joogtay aheyd waktigii rasuulku qur-aan kusoo degaayey qur-aankaas ha ku soo degay waa la cilaajiyey solved the problem is solved no no more khiyaar damboo loo leeyahy ma jirto si gabadhan xaqeeda si ama qab ama fur aday ku taallaa laakiin ma lagugula mehriyi ha si hadeertan si maaha sida reer maanta mudugga iyo balaayada laga sheegay igu xir ha igu xagoyde igu xir ha iga xogoyde waraaba meherkeedii si war may markii horeba iyadaan u socday maaha e aniga meherkaas iima muuqan mana maqlaynin anugu iyadaan u socday iyadaan u socday iyadiina waa helay marka xoolaha dambeetu maxay tahay buu leeyay markaas waxayba la tahaba wax oo mataqaana khiyaaraho la dhakri karo la siri karo sidii la doono laga yeeli karo xaq ayaad gabadhu leedahay weeyaan meherku marka la guursanayo maaha in xoolo lagu guursado waa ree hebel in lagu guursado waa maanta ma arkaysaa waa kan iyo waa ina la garanayo aabbihi iyo hooyadii la garanayo ma aha haddou lama fiiriyo lama yidhahdo khamrada ma cabaa qaadka ma cunaa salaada ma tukada soomka ma sooma ma caytama xaqeeda armuu dilaya armuu dilaan yahay inkaarto oo gabadha dilaya lama weydiiyo waa ina hebel reebel baa la arkay waxaan ka yaabay markay doonayaan laba qabiil bay isugu soo saftaan ma la isqabtay arkimayd laba dambe oday oo ka mid ah arkimayd oo ka hadlaysa warso ninkii markaas la kala doonanayseen labada qabiil isku soo hoogdi oo dhaheen reebel baan nahay reebel gabadhana si noo meheriyada ku hayay maxaa idinku dhacay hadeertaan war markaas dee waa la faraxsanaaba ku leeyahy oo haddana hadda waa la isku xanaaqay dee waaya xaqeeda siiya wallahi kumana dhigayo kumana dhaqayo oo maadaa leh maadaa leh ma laha bentis weeyaan kelimad ilaah buu ku xalaashata kelimada ilaahay baa looga fasaxaya markaa laakiin dad badan arrinta ayadaa mushkilad badan baa ka haysatay meher ba iska badaaba kumana dhaqayo kumana furayo maya maya maya waxaasoo kaleta maaha idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu meeshay ka bugta halkaa wey kumana furayo mana furayo mana dhaqayo waxaan ka dhigayaa kal mucallaqa waxa waa istaahilaa in la yidhaahdo ul in lagu baargadiyo istaahilaa maadaa iska leh laakiin meeshay ka qurunta marka hore waxay ahayd markii horeanba la eegin oon la dhihnin salaada ma tukadaa xaqeeda ma iska ilaalinaysaa berita haddaad dhaqmi weydaan qur-aanku sidaasuu le ballan ma ku qaadaysaa ha inaad ama ixsaan ku qabtid ama ixsaan ku sii daysid ilaa suurat albaqara ilahay saasuu ku leeyahy a ilahay saasuu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala yani haweenkii faamsikuuhunna bimacruufin maanta ma arkaysaa yani ku haysta xaq ku haysta wanaag ku haysta macruuf ku haysta aw tasriixun biixsaanin ama wanaag ku sii daa ama wanaag ku hayso ama wanaag ku sii daa laakiin haddaad intaada ciroodu ku furi maayo oo madaa shareecadaas leh ma laha shareecadaas jaahil murakaba weeye jaahil murakaba weeye oo maanta xaalkiisu aanu sahlanayn in wax badan laga qabtana u baahan run ahaantii weeye idaa ataakum man tardown hadduu marka la dhihi lahaa diintaada iyo akhlaaqdaada diinta keliya anfic maydo maxaa yeelay wadaadda garku ka dheriya gacantaasoo aan jidii jaha laga helinin baad arkaysaa ka akhlaaq xun kuwa kale qaar dabcigood xoogaa rooya laakiin diintaan waxba ka aqoonna waad arkaysaa may rasuulku laba shardi oo isku xidhay gabar walba la soo guursanaya haddaadan marka horeto shardigaa meesha oolin hadhowdama ha cabanin bal talada la arkay idaa ataakum man tardawna diinahum wa khuluqaha buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam laba arrimood weeye ma kala haraan diinahu wa khuluqahu diintiisa iyo akhlaaqdiisa midaad ka raalli tihiin buu yiri nin qaad cunaha xagga u akhlaaq ka keenaya nin khamri cabaa xagga u akhlaaq ka keenaya nin taariku salaadi xaggee akhlaaq ka keenaya ilaa diintiisina waa maqan tahay amaanadiisina waa maqan tahay ninaan soomaynin xaggee iyadii soo nooga ogolaanaya suu ku soo boodi maayo duhurkii eber wey idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu buu rasuulka alayhi salaatu wasalaam labadaas shardi nin kasta oo inantiisa darba inuu nin u guuriyo labadaas shardi qabso akhlaaqdaada iyo diintaada gabadhii diida waxaad tidhahdaa akhlaaqdiisa diintiisa haddaadan ku soo dooran maanta ee qooq kale ku hayo berita waxaad ka gurta adigaa shuqul kuu tahay ogow ha waa inaad sidaa lagu kala baxa wey إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض بوي رسولك عليه الصلاة والسلام haddii akhlaaqdaas labadaas ay la yimaadaan u guuriya haddaad u guuri weydaanna fasaad iyo qalooc baa imaan doona oo maanta zina iyo bakti baa ku faafi doona dhulkii buu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa kaleetoo nafaqada marka aan usoo gudubno halkaas ninkan nafaqada gabadhu waajibay ku tahay hadduu rabo inuu qiwaamo ku yeesho waxyaalaha uu maamulaya waxaa ka mid ah annafaqa qiwaamada ninku nafaqada ka mid ah nafaqadaas oo uu gabadhii soo nafaqaynayo oo cuntadeedii uu ogaanayo oo xuquuqdeeda uu ilaalinayo oo daawadeeda uu ilaalinayo oo maanta mar waxay ka mid tahay qiwaamada ninka kelmadda inuu ku yeesho qoyska ayay keenaysaa wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna buu yidhi ilaahi subxaana watacaala bilmacruuf laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa ha waa kaasaa sidaasay isku waafaqeen mufasiriinto dhan isku waafaqsan yihiin fiqiga ahlulfiqiga isku waafaqsan yihiin wa cala almawluudi lahu midka loo dhalay carruurta oo asaga carruurta aabbaha u ahaa he waxaa korkiisa ahaatay risquhunna wa kiswatuhunna inuu quudiyo gabadhii carruurtaa dhashay oo uu dhar siiyo marka cuntada iyo dharkiiba waajiba ka tahiyo gurigii intiiba xaggee laga keena gurigii suurat alaaq askinuuhunna min xaytu sakantum min wujudikum ama min wajdikum markaad raadidba meesha adinku aad degteen dejiya oo kale tabalay waa sidaa weeye walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhin ha dhibinina oo qallafsanaan iyo balaayo si aad ugu dhiiri gelisaan ama aad ugu dhibaato gelisaan inay ka cararto meesha maya lama ogola bale sidaas oo kale inaad tidhaahdo hooyada iyo aabbahay baan ku dhex dejinaya ciddii gabdhihii walaalahay oo fangor lagu noqdo lagu boodo gudadka lagu dhego laa taas waxa weye balaayo inay carartaan doonaya oo kale wey maysaas maaha waajibkumaa gabadha guriga sodohdeed iyo walaalaheed nin- in loogeeda inay la degto waajibkumaa asagay waajib ku tahay guri gaara inuu dejiyo ha xaqay ku leedaha wey xaqay ku leedaha wey guri kale ma haysto guriga maya marka hore maxaa maxaa qorta ku gelshay waaye haddaadan guri kale u heli karin inaad gursatid ma a marka nafaqaday ka mid tahay qudradiisa iyo tanaadkiisa iyo yasaarkiisa iyo kulligood oo dhan sidaasay korkiisa tahay siduu ibnu kathiir ku fasirayo raximahullah marka tawasudkiisa isagoon israaf samaynin oon ku quud ciriiriyinin oo maanta ma arkaysa intii tabartiisa taagtiisa ay tahay waa inuu soo quudiyaa oo u keena oo yidhahdo intaanan kuu heli kara walaal gacantayda intaana soo gashay soo dhac hadday ku tira laga yeeli maayo soo xad hadday tira laga yeeli maayo waa sidaasoo kaleeta weeyaan xakiim ibnu mucaawiya alqushayri wuxuu ka wariyey aabihii inuu yidhi qaala qultu ya rasuula allah maa xaqu zawjati axadina calayhi ninka maxay ku leedahay xaaskiisu maxay dushiisa ku leedahay xuquuqa qaala an yut- an yuطcimha ida طacim wa an yaksuha ida اktasaa ولا يضرب بالوجه بالوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت diidkaasoo goor horta aan aqrinaynay ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay ninkaasi waxaa marka taas ka soo baxayo meeshaasi imaanaya xaq iyo khayr aad u fara badan oo laysku leeyahay inay meeshaasi ka soo baabaxaan oo ay yimaadaan intaanan gelinin xaqa uu ninku ku leeyahay qiwaamadiisa intaanan gelinin waayo qiwaamada markaasaan fahmaynaa annaga dhani aan isla garanaynaa haddii sidaasi looga soo baxo haddii la waayo marka oo ay cudurtoonto oo qofkii ay noqoto xusnulmucaashara iyo akhlaaqiyaadkaasaan ka soo hadlayay darsigii xusnulmucaala ama akhlaaqdii wanaagsanayd ee gabadha lagula dhaqmaayey xaqa iyadoo ay leedahay iyo midka adigu ku leedahay kulli ay tilmaamayso inuu xaq waxay u leedahay oo kaleta gabadhu ninka inuu u tago shareecada islaamka waa min xuquuqiha inuu nin u noqdo hadday dhacdo ku- kuna dhigi maayo kuna dhaqi maayo oo ay zina ku dhacdo mar kastay zina ku dhacdo asagaa ka mas-uula dembigeed asagaa lagu qoraya hadduu nin u noqon waayo waa la diriray hal heshiyaa la yidhi wuu diiday ifur bay tihi markaa nin kale taan raadsade waa diiday hadday zina ku dhacdo asagaa waajibkeeda dusha ka saaran yahay dembigaas wuu mushtarak buu kuleeyahy iyadaa gashay sax waa mukallaf weeye laakiin isaguna qayb buu ku leeyahy maxaa yeelay yani xaqaas marka horeba oo u guursaday inuu ka ilaaliyo suuqa oo ka celiyo oo zinada ka celiyo oo ninkay u baahato kale uu ka celiyo iyayd waajibkay ku leedahay xaqa ay ku leedahay iyad waajibkeeda ah xaqeeda hadduu yani haddii ninkuu yidhaha xaaskiisa kaalay oy diidana axaadiisteeda waan u imaan doonaa insha allahu tacaala gabadhuna ninkeeda hadday tidhahdo waan kuu baahanahay waa sidaasoo kalete inuu ajiibo waajibay ku tahay biasraci waqti mumkin inuu ajiibo waajibay ku tahay waa sidaasoo kaleta weeya culimmadu waxay leeyihin marka fuqahada muslimiinta waxay isku waafaqsan yihiin inay waajib ku tahay inuu u tago walow maratan fi kulli arbacati ashhur bay yidhahaan qaarkood maaha jumhuur lculamaa kuwaas waxa weeyaan waa qaarkood weeye ilaa idaa cajaza can qadri kifaayatiha idaa cajaza can qadri kifaayatiha dhehla cafwan hadduu ka cajiso inay mar kastay u baahanto hameen kasta iyo maalin kasta hadday u baahata oofin kari waayo cala alaqali dhowrkii bilood ba hal mara inuu xaqeeda guto waa markii ay tahay duruufta ugu dambaysa oo kale ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim aayaddaas la yidhaahdo suurat albaqara ee aayat liilaalga la yidhaahdo yay ku qaateen arbacati ashhur hadduu ninku xaaskiisii yidhaahdo maanta ma arkaysaa waxaan ku dhaartay inaanan kuu teginin afar bilood baa qur-aanku siinayaabaa la yidhahda hadduu ka soo noqdo ahlan wasahlan hadduu ka soo noqdo waa laga furaya bax baa la leeyahy cumar wuxuu yidhi xaaskiisa xafsa markuu weydiiyey askartii markuu doonaya inuu soo kala bedelo ku maqnaa xuduudaha xafsa meequu ku maqnaan karaa xaaska naagu ninkeeda moogaan kartaa saasay tiri saasi ay tirina wuxuu ku xukumay afar maalmood kuma xukuminin afar sanana kuma xukuminin ilaa saddex afaraad bay noqon kartaa afar hamiin afar bilood afar sano yay noqon kartaa xabsa arrintaa raggii hortoodii ay ku weydiiyey saasun bay tiri afar bay taagtay gacmood normalkay uga hadashay iyo dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka afar maalmoodna kama aanu dhiginin afar sanana kama dhiginin afar bilood weeye buu yidhi markaa afar bilood ninkii ka maqan xaaskiisa oo ka maqan waa in la soo celiyo la keena buu yidhi cumar saasuu qariday waxa weeye markaasi waxay yidhaahdeen aayaddaas qur-aana looga qaadanayaa afartii bilood oo mar cala alaqali inuu nin u noqdo oo xaaskiisu nin u noqdo waajibay ku tahay bay yidhahdeen ibnu xasm oo madhabka daahiriga ugu xooga badan wuxuu leeyahay cala alaqal mar kastoo xayd ay kaqabka qubaysataba inuu tago waajibay ku tahay cala alaqal mar kastoo gabdho xayd ay ka qubaysataba ama ay daahir noqotaba inuu taga waajibay ku tahay walow marra fii kulli duhrin in qadira calaa dalik haddii uu intaasi ou awood u leeyahay wa ilaa fahuwa caasin lillahi tacaala caasi buu ilahay ku yahay subxaana wa tacaala markay xayd ka qubaysato ama daahir noqotoba haddaana u tegi karinin oo aanu maanta xaqeeda oofinin ilaahay agtiisa waa caasi buu yidhi markaasi ilaa in laiskugu raali noqdo gaar dadki gaar iskugu noqda gaar weeye sidaasa wuxuu yidhi burhaanu dalika qowluhu tacaala daliilkeeduna waxa weeye buu yidhi ilaahay qur-aankiisa wuxuu yidhi faidaa tataharna faatuuhunna min xaytu amarakum allah markay daahir noqdaanba haweenku u imaado meesha ilahay idinka amray ugu imaada uga imaada maaha cajaladaha xaaraanta iyo dabadan uga tegaya iyo mid kaas waxa weye surka in laga jaro wey kuwaas dhinacaas ku dhaqma baktiga ahluliwaadka iyo qurunka ku dhaqmaya oo kaleeto ama dacwada gabdhuhu ay ka soo jeedinayaan afar labaatanka saac oo kaleeto ilahayna kama baqinin shaytaan baa kuwaasi maanta xudiya oo maskaxda ka galay marka in la karbaasho wey wuxuu yidhi markaasi وذلك جم... قول جمهور العلماء أو وذلك إذا ما ذهب إليه جمهور العلماء سيدا أي جمهور العلماء كتجينا وسيدا ابن حزم وكتجي waajib ay ku tahay haddii aanan cudur kaleeto sharcigu ku istaagin ninkan ama dhibaato ama jiranaan uu jiran yahay ama saasoo kaleeto ama maqnaan yaana ku imaanin waxa weeye mar kastay daahir noqotaba inuu cala alaqali u galmoodo oo maanta duhurkaas ugu galmoodo ay la timid abu muusa alashcari radia allahu tacaala canhu waardaahu labada xadiidun baan xuquuqda gabadha xaggeeda kusoo khatimayaa wuxuu leeyahay abu muusa alashcari دخلت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه على نساء النبي صلى الله عليه وسلم gabadhii uu qabay ninka la yidhaha cuthmaan ibnu madcuun ee saxaabiga ahaa ee jaliilka ahaa yaa waxay u soo gashay xaasaskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam fara'aynahaa sayi'at alhay ayadoo raf ahoo aan dan iska lahaynoo aan waxbaba is hagaajin bay arkeen faqulna maalak maxaa kugu dhacay xaalkaagu waa maxay soo adigaan isnacay oo aanan maanta isnadiifinin oo aanan maanta ishagaaj xaalkaagu waa sidee bay ku yidhaahdeen maa fii qurayshin rajulun aghnaa min baclaki bay yidhahdeen quraysh kuma sugna nin ka tanaadsan ama ka hodonsan ninkaaga ninka xoola badani quraysh kuma jiraya xaalkaagu waa sidee bay ku yidhahdeen sida baad raf u tahay faqaalat maa lana fiihi shay-un wax dana oon kaleenaha ma lahan bay tiri wax dana oon kaleeyahay ma lahan bay tiri amaa nahaaruhu fa saa'imun bay tiri hamiin maalintiisii waa sooman yahay bay tiri wa amaa leyluhu fa qaa'im bay tiri hamiinkiisoo dhanna waa taagan salaad buu tukanaya maalintiina hadduu sooman yahay hamiinkii o dhan salaad uu taagan yahay dantaan kaleya waa maxay bay tiri waanu iska ag joogaa moogii waxba kuma haya bay tiri fadakala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam markaa rasuulku soo galay xaasaskiisiibu mid ka mid aha u sheegtay oo tiri sidaas ayaan maanta dhacday nabigu waa dhegaystay arrintii cuثmaan ibnu madcuun buu la kulmay nabigeennu calayhi الsalaatu wasalaam kolkaa فقال يا عثمان أما لك في أسوة أسوة أما لك في أسوة ميانا أسوة إيقو كاسقنين كود يشاء قد يتا ميانا كوسقنان عثمانو مركا وحو كيري قال وحو يري وما ذاك يا رسول الله فداك بأبي وأمي هو يدي يا بهي بان كود أفسداي maxay tahay arrintaasaan kaaga dayanoo gaarka aho ad leedahay ku dayasha miyaynay ugu kaa sugnayn ad leedahay markay sidaas oo maqlay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi amaa anta fataquumu leyl watasuumu nahaar maalinkaagii hamiinkaagii o dhanna waa taagan tahay maalinkaagiina waa saa'im baa tahay wa ina liahlika calayka xaq ahalkaaga xaq buu kugu leeyahay yacni waxay u baahan tahay diinta nafteeda mararka qaarka waa lagu tarax tegaya waktigii nabigeenna weeye nin baa tashadud la imaanaya tashadudka ugu dambeeyo maartay wab gac baa la kala siinay maayo buu yidhi ninkan daacad bay ka tahay taqarub ilaahay bay ka tahay zuhdi bay ka tahay rasuulkii baa nool saasay ula muuqatay asaga inuu maalinkii o dhanna soonkaas ku wado habeenkii o dhanna iska taagnaado isma weydiin fiqhiga xaggeeda isma aanu weydiinin gabadhan kula joogtaa maxay kuula joogtaa isma weydiinin meel kaleuba ka baxba ninkii marka nebigu wuxuu ku yidhi maalintaadiina waad soomantahay hamiinkaagiina waa taagan tahay waa hurdee maaha wa ina liahlika calayka xaq wa ina lijasadika calayka xaqa salli wa num salli wa num salaada tuko qiyaamuleylka tuko seexana oo xaaskaaga la seexo xaaskaagu xaq bay kugu leedahay marka salaadiina tuko xaaskaagiina la seexa buu yidhi seexana daban hadduu seexdo sararkii baa imaanaya wey waa sidaa wey wuxuu kaleeto intaa u dhaafiyey wasum waftur soon afurno maalinna afur maalinna soon maal marna afur marna soon laakiin iskugu daba xirin soon ha iskugu daba xirin fiqhiga noocaasoo kaleeta qofku inuu fahmo nusuusta inuu fahmo yacni maanta arrintan waa arrin nabigeenu uu ka joojiyo waa amar wey markaa kadib kuma sii soco karo inuu khilaafo nabiga kuma sii soco karo markaa waa inuu tukadaa waa inuu seexdaa waa inuu xaaskiisa u galmoodo waa inuu maalin afuro waa inuu maalin soomo waa inuu wax la cuno waa inuu ahlan wasan waa in laisu qurxiyo laisu dhalaaliyo Ah. qaala markaa waxau yidhi raawiga abu muusa alashcari faatathum almar'atu bacda dalika kaannaha caruusun gabadhii baa xaasaskii nabiga u timid iyadood moodo aroos bay u timid aroos iyadood moodo yay u timid faqiila lahaa ma hi bal aamusa saasoo kale wey af carabiga mah iyo sah iyo haddaad aragto waa saas wey bal aamusa xaalkaagu waa isbedelay waa sida wasu adiga aroos ah faqaalat markaa waxay tihi gabadhii asaabanaa maa asaaba annaas wixii dadka kaleete heleen baanu helnay bay tiri wixii dadka kale heleen yaan helnay bay tiri idinkuba waxaad hesheen baan helnay xadiidkaasi maanta ibnu xibaan oo saxiixiisa ku warinayo wuxuu tusinayaa xuquuqda in la ilaaliyo ninku xaqa ay ku leedahay gabadhu inay ka mid tahay inuu galmoodo xadiidka kaleto aan ku khatimayo waxa weeye xadiidkii salmaan alfarisi iyo abi dardaa oo wada taqaaniin nebigu waa walaaleeyey salmaan iyo abi dardaa markuu walaaleeyena madiina oo laysu yimid waxa uu u yimid gabadhii uu arkay ah waaya adeer fariiso xoogaa waaya insha allah axmed fariiso fariiso bis xoogaa yar fariiso waxa weeyaan markaas salmaan alfarisi iyo abidardaa nabiga ah, walaalaysi- ay walaalaysiiyey salmaana soo booqday walaalkiisii nabiga uu la walaalaysiiyey xagga diinta kolkaasu wuxuu arkay gabadhii umu dardaa oo raf ah oo xaalkeedu uu ilaahay og yahay yuu meesha indhaha ku dha- indhihiisu ku dhaceen maalankii buu yidhi maxaa kugu dhacay iyadoo mutabadila ah markuu arkay oo si u bahdelan yuu ku yidhi maxaa kugu dhacay kolkaa waxay tidhi ku jawaabtay akhuuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi dunyaa walaalka abudardaa dan kama leh adduunyo adduunyada waxay ula jeeda iyaday ka hadlaysaa yacni maanta markaysa galmo iyo raaxo iyo arrintaas maanta nin dan ka leh ma ahanoo dhinacaas waa ka tegey bay tiri shib uu ka yidhi abudardaa baa yimid cuntaa gabadhii samaysay cuntadii u soo qadimay cuntada markuu usoo qadimay yidhi cun markaa kolkaasuu may waan soomana anugii cuntada cun cuntadaada cuni maayo buu yidhi haddaadan ila cunaynin adigu soonkuu soomaya ma ahan fard ma marka ma ahan buu yidhi anoo marti kuwa intaan ku imid inaad tirahdo waan soomanaha anugii cun inaad tirahdid ma may waa inaad cuntada martigaaga haddii soonkaaga oo uu sunno ahaa waa inaad raalli gelisaa martigaaga oo istidaafadiisa aad qurxisaayo cuntada la cuntid weeye waa ilaa gacmahan kaa laabanaya ibraahim baa diiday markuu malaa'igtii usoo qadimay cuntadii markay cuni waayeen buu fa awjasa fii nafsihi khiifa marka maanta ma arkaysaa inuu qofkii gurigiisa lasoo martiyena cuntadii wax ka cuni waayo ma aha martigelin maaha ma cunaya buu yidhi cuntadooda ilaahada la cunto waa la cunay amiinkii markaa markii oo la soo gaaray iyo wuxuu damcay inuu salaaddiisii tukado maya buu yidhi kaale kaalay buu yidhi seexa buu yidhi wuu seexday dee sow faystadeedii maaha gabadhii soo arooskeedii maaha marka hadduu soo seexday arooskeedii weeye waa soo kaco maya seexa buu yidhi soo dhalmashadaada maahee ordu seexa buu yidhi wuu ku noqday war maxaa igu kaa salliday salaadaydii iyo waxaan tuka jira ma dhihinin mushkilo la isoo kaa diraatee ma una ku dhihinin wuu dhegaystay ninkaa walaalkiisa oo maanta ma arkaysaa waa dhegaystay hadalkiisii sidii buu yeelay naseexada diinta u qaatay walaalkii wuu ku intifaacay xaaskiisiina waa kuga mahad celiyeen wuu seexday gurigii aakhir leyl markuu joogo hadda waaya soo kac marka waa la isla tukaday subaxii buu lug isku taago rasuulkii buu u tago wuxuu yidhi yaa rasuul allahi saasuu marka intaanu teginin iyo u yeero wuxuu yidhi kaalay waagu markuu baryey salmaan wuxuu ku yidhi ina linafsika calayka xaqa waina liahlika calayka xaqa waina lirabbika calayka xaqa faacti kula dii xaqin xaqahu buu ku yidhi ina lirabbika calayka xaqa وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حقا حقه بكجري إلهي حقه كقوليه وجدوا تكون فرض كسيه وهيالو كو فرض يعني naftaaduna xaqay kugu leedahay jasadkaagee xoogaa yar raaxaysa buu yidhi seexo ahalkaaguna xaqay kugu leeyihiin oo nin emi kaa sugaysaya xaqeeda sii cuntada keliya lasoo shaqaynaya ma ahe faacti kulla dii xaqin xaqah qaala faata nabiya sala allahu calayhi wasalam markuu intaa ka maqla salmaan ninkii waa soo baxay abudardaa rasuulku u yimid oo dacwuu soo qadimo wuxuu yidhi saasuu ninkii abudardaa la odhan jiray xalay ugu sameeyey rasuulkii ilaahayow فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان سلمان وارون شاقي حديث بخاري أو ورناي صحيح سو كورناي وحيث سنيسا وحكم دي حديث كو أحاديث إقرار كان النبي جين أو سوقي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون سقى سيدا كويري كان سلمان يري laakiin xadiid rasuulka inuu noqday kii salmaan yidhi xadiid rasuulku noqday markii rasuulku yidhi sadaqa salmaan xadiid rasuulku noqday war dambe war ka dambe ma noqonin salmaan ma noqonin xadiid rasuulkeena ayuu noqday calayhi salaatu wasalaam waxaa kaleetoo meesha ku sugan waa cibaada wey utegitaanka ninku xaaskiisa u tagaa ama xaasku ninkeeda ay u tagtahay waa cibaada wey marka ay xaaraan ugu tagaanna waa jariimay dembi weeyaan ninku hadduu naa kaleeto zina ugu tago waa xaaraan waa dembi weeye naagta hadday nin kale ugu tagtana waa ciqaab weeye ama waa in la dilaa hadday guursatay ama waa in la karbaasho haddaanay guursanin iyo saasoo kalayto saasuu rasuulku yidhi abi dar xadiidka uu wariye wuxuu leeyahy rasuulku wa fii bubci axadikum sadaqa ninkiina oo xaaskiisa u tagaahay sadaqa ugu sugan buu ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala toban goor hadduu u taga waxa weye toban goor sadaqa la baxay weeyaan قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها صدقة قال النبي مركب وحكير أو يكون له فيها أجر أجر ما أقص نانية إن تحاسك سؤتكو قال مركز صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام بل كورما هدو مال حارانة أو دقو شهودي ساه أو ناك حارانة أو كزينيستو أكان عليه فيها وزر dembi korkiisa ma ahaanaya mase ma ahaanaya iyo ciqaab iyo cadaab ilahay agtiisa fadalika idaa wadacaha fi xalaalin kaana lahu ajr hadduu xalaal dhigana ajar baa ugu sugan ninku inuu guursado gabadh aan weli la guursanin iyo taas waa tii jaabir ibnu cabdillaahi iyo arrinta ku saabsan amaa khayrada miyaad rabtaa in sha allahu tacaala ilahay رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه إلهي وغيرودة ممكن وغيرودة إلهي غير غيرة سوحة ويان إنه مؤمن كل يمدوح إلهي كحرمي waxaa kaleetoo nabigeena uu yidhi xadiidka mutafaqa ah uu nabigu raaciyey alaatatun laa yadkhuluuna aljanna jannada ma galaan saddex nin ma galaan alcaaqu liwaalidayhi waddayuuthu warajalat nnisaa ninka aabihii hooyadii caasiga ku noqda oo caaqa ku noqda janno ma gala buu yihi rasuulku dayuuska xaaskiisa iyo ahalkiisa oo aan maanta u khayroonin oo meel raalli markuu xumaan arko aan ka xanaaqininna jannada ma gala buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam meel xuno munkar hadday tegayda aan ka xanaaqinin hadday niman la joogto u arka aan ka xanaaqinin hadday maanta markaysa dharla-aan baxda aan ka xanaaqinin ninkaasoo kalayto asagana jannada geli maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo haweenayda ninka iska dhigta oo kale nin iska yeelyeesha oo kale jannada geli maysa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka khayradaas nafteeda inaan lagu tarax teginin oo qofka uu iska ilaaliyo waa lagama maarmaan yaani sacad binu mucaad ee iyadoo rasuulka la joogo calayhi salaatu wasalaam saxaabada yuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah low ra'aytu rajulan maca imra'atii ladarabtuhu bisayfi haddaan arki lahaa nin la jooga xaaskayga yaani seefteedaan ku dhifan lahaa seefteedan surka uga duulin lahaa buu ninkaas haddaan nin la jooga xaaskayga haddaan arko seef baan kow kaga siin lahaa buu yidhi rasuulku marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atacjabuuna min hayrati sacd ma la yaabaysaan hayrada sacd ma la yaabaysaan hinaaska sacd hinaas weeyaan hinaas masayrka sacad ma la yaabaysaan buu yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam wallaahi buu yidhi la ana akhyaru minhu anaa ka masayr badan buu yidhi asaga anaa ka masayr badan buu yidhi wallaahu akhyaru minii ilaahay baa iga sii masayr badan buu yidhi subxaanahu wa tacaala wa min ajli ghayrati illaahi ilaahay masayrkiisa darteeda buu yidhi xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan buu yidhi rasuulku alayh isalaatu wasalaam fawaaxishtoo dhan ilaahay waa xarimay keeda bannaanka yeel keeda qarsoon intaba xadiidkaasi imaam muslim oo warinaayo waxau tusinayaa yani sida arrintu ay tahay inaan marnaba laga raalli noqonin xaaskiisa ninka aanan uga raalli noqonin wax illeh ama waxa uu dhibsanayo diinta kasoo horjeeda laakiin inaanu ku tarax tegin oo aanu malaha samaynin waayo hadduu yidha waan u maleeyey taas waxay keenaysaa qoysku inuu burburo dhibaata ay ka dhacdo qiwaamada marka intaasoo dhan ee qiwaamaha markii ay la yimaado oo ninku uu intaa maamulo dee xaaskiisa darajo ku yeelanaya darajada maxaa yahay waqtiga sheekh laba daqiiqo su-aalaha ah oo wixii xaqu ragga nibelin kula aaway ma la sii daahay su-aalaha kaadiya xaqiin xaqii nimanku ay lahaayeen aan wax ka idhaahdo xaqi nimanku ilahay wax ka iraa ha nimankan gabdhahan maanta dhan ka hadlayay de cadaalad maha inaan nimanka ka hadlin ha ha waa la isjafayaa markaas soo gabagabeeya ahe marka bal ahe bis marka waxaan samaynaynaa xuquuqda zawjka wax yaran kusoo gabagabaynaya ee xaq maaha intaan xuquuqdii gabdhaha ka hadlan inaan xuquuqda ragga ka hadlin xaq maaha ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leehay subxaana wa tacaala aan ugu hormarine الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع aayadda qur'aan suurat الnisa ilahay wuxuu ku caddaynayaa alrijaalu qawaamuuna cala الnisa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu bima fadala allahu bacdahum calaa bacd intaas waxa weeyaan intii xuquuq gabadhu ay lahayd ninka ka soo baxay dee waa nin dheeraad la wey caqligaas hankadaas sabirkaas dulqaadashadaas nafaqadaas gurigaas kiswadaas maanta markaas waxaaso dhan markuu bixiyey wabima anfaquu labadaasuu ilahay ku siiyey subxaana wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waa kuwii maamula ilaa qiwaamada luqada carabiga waa idaara weeye management weeye maamulka weeyaan nin walbaa waxma maamuli karo nin walbaana maamulo ma noqon karo waxaa noqon kara inuu yaqaano xankadeeda leeyahay khibradeeda leeyahay oo barto yaa la doonaya marka markii taa laga hadlo waxay u taagan yihiin qoyskaas inuu welbing noqdo si wanaagsan inuu u hagaago qoyskaas ayay u taagan yihiin ninku cuntadoodii iyo dharkoodii iyo gurigoodii iyo daawadoodii iyo nafaqadoodii iyo ammaankoodii iyo waxoo dhan buu ka fekeraya qaa'imnimadu waa sidaa weey alqayuum ilahay saasaa loogu magacaabay inuu khalqigiisa isagu u taagan yahay subxana wa tacala qawaamuuna marka la leeyahan nimankii waa sidaas waa u taagan yihiino inuu asagu hantaaqda galo oo maanta warshadda tago oo xamaalka qaado oo maanta ammaankooda ilaaliyo oo seefta ku daafaco oo gurigooda maanta ma arkaysa yani qofkii dumar aha waxa weeyaan iyo ilmihii isaga dhabarkiisay taagan yihiin way hadda jeer ale marka qawaamadaas waxa weeyaan inuu maanta ma arkaysaa u taagan yahay haweenkii sidii xaakimkii waddanka maamulaya oo kaleeto qoysku maamulaya ninkani ninkii xaakimka ahay waddanka maamulaya oo kale sidiisii oo kaleeto u maamulayaa xaaskii u maamulaya qiwaamadaasi waa maamulkaasi ma aha mid sharafeed maahana waa mid oo mas-uuliyad awey runtii almas-uuliya waa mas-uuliyad weeyaan nin ragaha ka soo bixi kara qaanitaatun mutiicaatun lilaahi subxaanahu wa tacaala yacni inay u taagan yihiin oo asraarta guryaha zawjkooda iyo kulli xifdiyaan yaa loogu talagalay marka nabigeenna wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam min xuquuqi الrijaali ka mid a xadiidka abi hurayra ida daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi faltati falta'tihi haddii ninku uu u yidhaah xaaskiisa kaalay uu yidhaahdo degdeg ha ugu timaado yuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saasuu nabigeena yidhi calayhi الsalaatu wasalaam yacni inaan gabadhii cawraadka gurigii faafinin oo saasoo kale markii laga helo waxaasoo dhan kusoo baxdo ninku markuu idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi falta'tihi ha u timaado riwaayo kaleeto waxay leedahay falam yaati falam taatihi haddaanay imaaninna maxaa dhacaya fabaata ghadbaanun calayha lacanatha almalaa'ika xataa tusbix buu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam haddii ninkii xaaskiisa ugu yeero gogashiisii oo iyadoo daahirahoo nadiifa uu gogashiisa ugu yeero ay diido ay sidaa ku barido gabadhaa waxaa naclada malaa'igtaa lacnada ilaa ay ka waabarisato waagu ka bariyo waabariga kadib inaan la sii soconayn arrintaasoo caradii sii soconayn ayaa meesha ka muuqata xadiidkaa waa muttafaqa muslim bukhaari ayaa isla wariyey idaa baatat almar'atu haajiratan firaasha zawjihaa buu nabigu haddii gabadhii ay hoyato iyadoo ka haajirtay oo ka tagtay oo diido isu diiday ninkii ay gogasheedii ka tagto lacanatha almalaa'ika xataa tusbix buu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam riwaayo kaleeto labadaba muttafaq iyo bukhaari iyadan muslim bukhaari isla leeyihiin labada riwaayadoodba alladii nafsi biyadihi buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa min rajulin yadcuu imra'atah ma jiro nin xaaskiisa ugu yeeraya ilaa firaashihi fata'baa calayh oo ay kolkaa diido inay gogashay ugu timaado ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xataa yardaa canha ilaahayga samada ku sugan wuu u caraysnaanayaa ilaa ninkaasi iyada uu raalli ka noqdo ilaa ninkaasi iyada uu raalli ka noqdo ninka raalli oo ka noqdo maadaama waxa ugu yeeraya ay tahay xaqii asagu uu ku lahaa galmadu xaqa uu ku leeyaha weeye haddaanay dhalma dhigdhalmo ku sugnayn oo aanay xayd ku sugnayn ee ninkeeda uu yidhahda kaale sariirta ee ay diido markaasi ee sidaa samayso ee sidaa ay ku barido malaa'igtu way lacnadaa ilaahayna subxana wa tacaala waa u caroodaa gabadhaasi intii ninku raalli iyada uu ka noqonayo marka waxaa waajib ku ah halkaasi gabadhu inay ninkeeda ateecdo waajibay ku tahay fii xuduudi sharc inay ateecdo waajibay ku tahay haddii uu ugu yeero oo ugu yeero gogasheedii ugu yeero laakiin aanay wax cudurhu ku sugnayn gabadhaa weeyaan laakiin hadday cudur ku sugan tahay oo ninkaanu kala garanayna xayd qabtaa iyo xayd ma qabta iyo saanay tahay iyo dhibaatadana haysatay wax kaleeta aanu qabinin kaasi waxba qiimo ma leh ninka laga hadlaya laateecay waa nin xuquuqdeedii garanaya wey xaqeedii ka soo baxay isagu xaquu ku leeyahay garanaya cudurka sharcigaah soo qumi karo meesha imaan karana garanaya wa imtinaacuha can dalika kabiiratun tujibu alcadaab aw tardaha min raxmat illahi subxaanahu wa tacaala haddii ay marka khilaafkaa la timaado iyadu oo dulmigaas iyadu ay ku dhaqaaqdo waxay xaq u yeelanaysaa ilaahay raxmaddiisa inuu ka eriyo uu ka raadceeyo oo cadaabka ilaahay ay ku dhacdo kolkaa waxaa kaleetoo ka dhalan kara diidmadaas ay diiday inuu ninkii zina ku dhaco oo inta guriga ka caroodo ou zina raadsado yaa ku dhici karta qayb bay ku leedahay sidaas oo kaleeto yacni arrintaana mushtarag weeyaan ninku inuu u galmoodo xaaskiisa iyo xaasku ninkeeda u galmooto labada mushtaraga weeyi hadduu midkood diido midka kalayto ee markaa khilaafu daalika ay ku dhacaan xaaraam ku dhacaan qofka kalayto qayb buu ku leeyahay dembigaas asaga waa in la ogaado weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay xuquuq asaga uu leeyahay iyaduna ay leedahay in istimtaacu uu ka dhexeeya labadooda fii dilli xayaati zawjiya oo maanta markaysa arrintaa iyadaa la helo haddii la waayo bal fuqahadu waxay leeyihiin ma aha inuu yidhaha waan fuulaya markiiba sida xoolaha oo kaleeto gabadhan waxay leedahay dareen bay leedahay waxay leedahay wakti ay qof walbaa yimaado waa inay jiraan muqadimaadkeedii waa inuu jiraa mataqaana qubladeedii waa inuu taa dhunkashadeeda jirtaa waa inuu taabashadeeda jirtaa waa inay cayaarteeda jirtaa tudaacibuka wa tudaacibuhaa buu rasuulku tulaacibuka wa tulaacibuhaa buu jaabir ku yidhi ma macnaa dalik hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuhaa tudaacibuka wa tudaacibuhaa maxay tahay sidaas oo kaleeto yani maanta markaysaa cayaarta iyo maanta markaysaa uu nebigu sheegaya waa maxay oo kaleeto waxa weeyaan dhunkashada iyo salaaxidda iyo taabada iyo mas- masturbationka waxay gaalada yidhahdaan oo kalete kulli waa arrintaasoo kaleta wey ha maaha orgiyo ri maaha diibi sawc maaha maye may saas maaha waxa weye arrintaasi arrin aad iyo aad u culus weeye bal fuqahadu waxay leeyihin inaanu ka kicin weeye ilaa uu ogaado inay xaqeedii heshay waa sidaa weeye Eh, iyadoo kooban eh, oo maanta ma arkaysaa la la dharaynayo waxa weeye marka xuquuqda noocaas oo kaleeta sharciga islaamka uu sidaa u jidaynayo haddii aanan la ilaalinin wax ka badan oo shar ayaa imaanaya shartaasina waxay u baahan tahay in laga hortago hadi jeeraale oo shareecada islaamku shartaasi ma ogola aan soo gebagabayna markee xaajadiisii nabiga wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam idaa daca arajulu zawjatahu lixaajatihi faltaatihi wain kaanat cala tannuuri buu leeya nabiga alayhi salaatu wasalaam xataa meesha jikadaba ha ku jirtee hadduu ninku u yeedho ayadoo ordaysa waa inay u timaado saasuu rasuulkeena yidhi alayhi salaatu wasalam xadiidkii imaamu tirmidi nisaa'i iyo ay wariyeen saasuu nabigeenu ku caddeeyey waayo gabadhu inta uu ninkaasi leeyahay inay meelaha xataa soo werweratu diidaya nabigeena alayhi salaatu wasalaam diinta saasuu diidaya ha yani hadday tahay waxay ku maqan tahay waan isqurxinayaa iyo waan qubaysanayaa iyo waa maanta markaysaa waan ahlan wasahlan taas waxba kuma jiraan qayb ka mida weeye taasu waa qayb ka mida jamaaca ka mida weeye oo maanta ma arkaysaa yani ma aha macnaheedu meelaha kale markaan u baxayana barafun baan isku subayaa batar baan ismarinayaa oo waxaanoo kaletan isku hagaajinaya markii guriga la joogana xabad iska marin maayo may lama ogola taas intaasoo dhan waxaa la ogolaya ninkeeda horteeda inay isku maridaa la doonaya barafunka isku shubaysa iyo dharka fiican ay qaadanaysa iyo eh, qiiq unsiga shidanaysa iyo kulli waxaasoo dhan waxaa la ogolaya ninka gurigiisa inay iskula samayso maxaa yeele isagaa la rabaa inay qastoy kicido ayaa la doonaya isagana waa sidaasoo kale weeye isagana waa inuu is soo qurxiyo sida ibnu cabbaas oo kale wuxuu yidhi waxaan jecelahay inaan isqurxiyo oo aan gabdhaan gabadhaan qabo isu qurxiyo sida aan u jecelahay inay isu kay qurxida buu yidhi iyaduna wuxuuna usoo deliishaday walahunna mitlu ladii calayhinna yani ninka hadduu yahay raf markuu guriga joogo oon shallaysanaynin oo maanta maqubaysta uu iska yahay oo baraafuun marsanaynin oo maanta markaysaa eh, eh, dharkii la xiranayay midka ugu fiicana xiranin oo maanta eh, yani iska yahay maanta markaysaa raf dee maya markaas indhaha buuxin maayo iyadana waa sidaas oo kaleeto wey maaha inay isnacdo markay guriga joogto tiraad bis kolleyba nin baa ku qaba inay siraa maahe inay maanta markaysaa waxeedoo dhan kareem leedahay oo maanta marka shambuu leedahay oo wax oo dhan kulligeed oo dhan inay qaadatay ahayd soo sidaas ma ha yani diinta waxay ka hadlaysaa waa in la isku kiciyo way labada isqabtaa inta kale lama ogola inta kale waxaa leeyahay quruxdaada mid keliya qofka ka tusin markaa baxaysa dhar qab isku siiyaan la arki nin ma arkin waxaa qurux leedahay iyo waxaad